bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan waa maalnimo sabti ah shan iyo tobanka abril laba kun todobaiyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo kooban guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale ayaa kormeer howleed waxa uu ku tagay xarunta aqalka sare ee dowladda soomaaliya ee gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah xarumaha degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid ah qoysas ku nool tuulooyinka hoostaga degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan haraadiga al-shabaab kuwaasoo dalbada in laga dulqaado argixisada al-shabaab qoysas ku xoolabeelay abaarta ka jirta gobollada dalka ayaa ka codsaday in lala soo gaaro kaalmad deg deg ah kuwaasoo iminka si soo food saartay xaalad nololeed kulan dhaqaale lagu aroorinayay dadka ay abaartu saamaysay qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa lagu qabtay dalka fiinland kaasoo ay ka soo qayb galeen dhakhaatiir iyo dad kale ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qashin qub noqday sida buuraha uu dusha uma ka maray afartan guri oo ku yaalla duleedka caasimadda dalka sirilanka ee colombo
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale ayaa maanta kormeer howleed waxa uu ku tagay xarunta aqalka dowladda hoose xamar iyo qaar ka mid ah xarumaha degmooyinka gobolka banaadir wariyaha gobolka banaadir nuur siciid taaliil
gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahmed boqor magaalada muqdisho mudane kaabir cabdi maxamed iyo gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir mudane yuusuf xuseen jimcaal madaale ayaa waxay kormeer ku sameynayaan degmooyin gobolka banaadir iyo sidoo kale xarumaha kala duwan ee dowladda hoose ay ku leedahay magaalada muqdisho taasoo qayb ka ah dadaalada uu lagu jiro sidii duqa cusub ee magaalada muqdisho oo u eegi lahaa xaalada dhabta ee ka jirta magaalada muqdisho iyo shaqooyinka ay qabato gobolka banaadir sidoo kale waxay kormeerkan uu daba socdaa kadib xil wareejiinta la filaya in caawa ka dhacda hadka dowladda hoose xamar kaasoo xil kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho mudane taabir cabdi maxamed kormeerka ayaa waxa uu ka bilaaban doonaa aqalka dowladda hoose kadib waxaa la tegi doonaa xarunta gaadiidka ee dowladda hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee dowladda hoose ee maamuusho iyo xarumaha degmooyinka gobolka banaadir kormeerka mas-uuliyiinka waxaa ku wehelin doonaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid ah saraakiil ciidan sidoo kale kormeerkan markii uu soo dhammaado waxaa la filayaa inuu warbaahinta la hadlo ama ay si wada jira ula hadlaan labada gudoomiye ee guddoomiyaha cusub gobolka banaadir iyo guddoomiyihii hore ee gobolka waa tahay shalay guddoomiyaha cusub waxa uu booqday hoyga uu degan yahay guddoomiyihii hore waxyaabaha ay ka wada hadleen maxaa ka mid ahaa
guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir mudane madaale ayaa waxa uu kulan qadaa uu sameeyey oo aan saxaafadda goobjoog ka ahayn gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir kaasoo ay ka wada hadlayeen sidii loo fogeen lahaa xilwareejinta iyo sidii bulshada loo tusi lahaa in soomaaliya ay ku talaasatay horumar islamarkaana ay xoojinayaan dimuqraadiyadda xilkana lagula wareegaya si nabadgelyaha oo lagu faraxsan yahay ujeedka kaas ahaa waxaana kulanka qadada dalbaday gudoomiyaha gudoomiyihii hore gobolka banaadir mudane yuusuf xuseen jimcaale waxaana uu kulanka muhiimadiisu ahaa oo laga wada hadlayay siday u dhacayso munaasabadda xil wareejinta iyo qaabka markaasi loo soo abaabulayay
qaar ka mid ah qoysaska ku nool tuulooyinka hoostaga degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya dhibaatooyinka ay ku hayaan haraadiga al-shabaab kuwaasi oo dalbada in laga dulqaado argixisada waxaa arrimahaasi ka wareysanay abuukar maxamed bacadleh oo jowhar ku sugan
sida aada la socotaanba muddooyinkii dambe oo dalkeena soomaaliya guud ahaan waxaa ka taagnaa abaaro saameyn ku yeeshay dadka soomaaliyeed dhammaan gobolada ay ku nool yihiin hase haatee todobadii lasoo dhaafay ayaa qeybo kamid a gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka ortay roobkii guba hase haatee weli ma uusan wada gaarin dhammaan gobolka shabeellaha dhexe qaar kamida degmooyinka hoos aan ilaaha tuulooyinka hoos yimaada degmada joor ayaa weli ah kuwa uusan roobka uusan ka di'in oo dadka ku nool halkaasi dhibaatada haysato oo ay kamid yihiin biyo la-aan iyo weliba baad la-aan oo sabab weliba u ah kooxaha argixisada oo deeqda loogu talagalay oo guddiga gurmadka qaranka uu soo gaarsiiyey gobolka shabeellaha dhexe aysan gaarin iyadoo kooxaha argixisada oo ay gudgooyooyin halkaasi ka dhigayaan oo weliba waxlaxaha qarxa wadooyinka ay gelinayaan oo dhowr jeer oo hore gaadidweyne oo leeyihiin ku qarxay sidoo kale waxaa u sii dheer iyagoo lacaga baada weydiisanaya oo dadku aysan awoodin oo dhibaatooyin kala duwan ay ku jiraan dadka ayaa waxa ay ku handadayaan haddii aadan na sinin lacagahaasi baadda ah waan gubaynaa deegaanada aada ku nooshihiin sida lala socdo dhowaan waxay kooxaasi gubeen tuulo lagu magacaabo gaaleef oo kamida tuuloyinka hoos yimaada degmada jowhar marka waxay u wacaga juglaynayaan haddii aadan lacagaha baada la sinina waan gubaynaa deegaanadiina sida tuulada gaaleef oo kale marka dadku qaar dhibaatooyin kala duwan ay ku jiraan hasaatee dadka ku nool xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo tuulooyinka u dhow dhow waxaa ka da-ay oo roob ay ku diirsadeen waxaad arkaysaa magaalada haddii aada yaro ka baxdo indhahaaga nabaad dhulka ka soo dhasha oo soo jiidanaya dadkoo beerahoodu ka laxaya dadku marka si weyn ayay niyadood u dhisan tahay xilli guba ayay gudagaleen inkastoo weli ay baahiyaha kala duwan ay qabaan dadku ay taagan tahay oo weli dalagyadu usoo goasaate ay ku dadaalayaan siday u beeran lahaayeen
qoysas ku xoolobeelay abaarta ka jirta gobollada dalka ayaa codsaday in lala soo gaaro kaalmad deg deg ah kuwaasoo ay iminka soo food saartay xaalado nololeed oo aada markaasi u adag maxamed deeq cabdi maxamed
dadka ku nool qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa waxa ay ka cabanayaan xaalad nololeed oo soo food saartay kadib abaaraha daba dheeraaday ee waddanka ka jira qaar ka mid a dadkaasi oo aanu ku urgalnay siyaabaha ay ku nool yihiin ayaa waxaa ka muuqatay saameynta abaarta xoolihii ay dhaqanayeen intii badneyd ayaa dhimatay abaartuna horay u sii maratay waxa ayna hadda ku dadaalayaan sidii dadka loo badbaadi lahaay dadka ku nool deegaanada aan gaarnay ayaa sidaan uga warbixiyey xaaladooda nololeed iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin iyagoona codsaday in laga soo gaaro meeshaan horta waxaa layidhaha miiri jibaalli anugu waxaan ka mid ahaa dadkii barakacyaasha ahaa oo ka yimid ilaa saddex boqoloo kilomitir ka soo guuraan ahay markii aan ka soo guurnay deegaankan markaan waxaa ka jirta xaalad adag oo xagga mataqaanaa cuntadii biyihii kulli waa nagu adkaadeen xaaladdu waxay maraysaa dadkii balduunyo iska dhaafa dadkii inay mataqaanaa sigan yihiin oo dadkii ay mataqaanaa hadda xaalkooda uu xun yahay biyola'aan baad la'aan dadkiioo haddana waxay haddeer markaan wax ku gataan aan haysan waxaan codsanaynaa caalamka iyo islaamka iyo dadka naga korreeya waxaan ka codsanaynaa sidii maaragtay nolosheennu ay tahay waxaan ka sheekaynay inay gargaar degdega nala siiyo oo caalamkana la ogeysiiyo oo dadweynahana lala hadlo saasaan ka codsanaynaa waxaa noo dana biyaha baadka la cuno biyaha lagu shubto meesha oon barkad lahayn haa dadka la badbaadiyo biyaha meesha lagu shubto barkad ma lahayn ceel ilana ma lahayn bac dhulka la dhigay ahayd bacna waa garanaysaan waa ay diiqdiiqday waa murmuruxday meel biyo lagu shubtoo kale ma leh magacaygu xasan shiro rooble la yidhaahdaa dadkii ka soo guuray ilaa saddex boqoloo kilomitir baan ka mid ah xoolihii xaas weeye wax dadmaa male biyuhana hadda waa loo waayo biyuhu qaliil waayo wax ka gadmayaana ma jiraan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga iyo adduunka oo dhan in lanala saacido waa raashin iyo biyo ayaa ugu daran abaarta ayaa waxa ay noqotay mid guud ahaanba saamaysa dadka iyadoona cid waliba ay la daala dhacayso maaraynteeda dadka dhibaatada ugu badan ay haysato ayaana ah reer guuraaga xoolo ku noolka ahaa waxaana hadda gabaabsi ku sii dhow saddexda adduunyo waana ariga geela iyo lo-da kuwaas oo inta hartay sida dadka gacanta looga quudiyo maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
kulan dhaqaale loogu ururinayay dadka abaartu saamaysay qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa lagu qabtay dalka filan kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen dhaqaatiir iyo dad kale waa kan xasan kaafi maxamed xalane oo warbaahinta qaranka fiinlan uga soo warrama kulankan oo ahaa mid dhaqaale loogu aruurinayay abaaraha ka jira soomaaliya waxaa soo qaban qaabiyey dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku nool fiinlan waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan ururo iyo dad kale oo samafalayaal reer fiinlan ah goobta kulanka taakulaynta abaaruhu ka socotay waxaa lagu soo bandhigay iibinta cuntooyin fudfudud buugaag dharka habluhu xirtaan cilaansaar iyo habab kale waxaana dhammaan xeeladaha cusub ee dhaqaale aruurinta dakhligii ka soo baxa uu qayb ka noqonaya barnaamijka gargaarka abaaraha soomaaliya haddaba markii uu soo dhammaada kulanka waxaa telefishinka qaranka soomaaliyeed uu ku waraystay qaar ka mid a dhakhaatiirtii kulanka ka soo qayb galay afaafka hore ee xarunta kulanka uu ka socday waxaana iyagoo la hadlay telefishinka hadalladoodii ka mid ahaa shirkan maanta wuxuu ahaa shir ay soo qabanqaabiyeen dhakhaatiirta waddankan fiinland wax ku baratay dhalinyaro leh odayaal leh ayaa soo qabanqaabiyey wuxuuna ahaa mid loogu talagalay in dhaqaale loogu ururiyo dadka soomaaliyeed oo abaarta ay tabaalaysay waxaana kasoo qeybgala runtii dad aada u badan oo runtii dhakhaatiirta ay ku jiraan waxaa kasoo qeybgalay ururada bulshada qaarkood iyo ururo ka shaqeeya horumarinta ayaa kasoo qeybgalay oo iyagana ka qeyb qaadanaya sidii dhaqaale loogu heli lahaa dadka soomaaliyeed abaartu ay tabaalaysay
maadaama xaaladda waddanku iska adagtaa abaar aada u banaan ay jirto oo kulul in wixii la helayo mataqana halkan looga ururiyo islamar ahaantaana waxa la gaarsiin karo mataqana dhibaatada si wax looga qabto waxa ugu badanee maanta la qaban kara waa waxaa laisku dardaro waxyaalaha la ururiyo dadka loo sheego looga sheekeeyo dhallinyarada looga sheekeeyo dadka waddankan degan looga sheekeeyo waxaanan isleeyahay runtii mataqana wado iyo waxay noqotee daaqad furantay oo dadka u furantay wixii kalena way ku dayanayaan haddii aan la yidhahdo waxyaalaha ugu muhiimsanaa ka soo baxay waxay ahaayeen dhallinyarada cusub oo jaamacadaha dhiganaysa ama dhakhaatiirta hore oo waddankan muddo ka shaqaynaysay iyo dadkii macnaha waddanka deganaaba isugu yimid waxaa kaloo ku jiray hay-ada finisha ama dad finish oo dadka waddanka finish ka socda dhammaan dad aan hore isu arag laakiin waddanku wada noolaa wax loo riyaaqay ahayd dadkeen ay ku farxaan in dadku isu yimaadaan wadankeena feedback dib loola noqdo oo xaaladda hadda wadanka jirta la wada qaybsada macnaha maanta waxaan soo qaban qaabinay kulan oo aan ku caawinayn walaalaheena soomaalida oo dhibaataysan soomaali ku dhibaataysan runtii kulankii si fiican u dhacay anakoo waqti yar haysanno dhowr isbuucan waxaa dhan ku qaban qaabinay saasay tahayna hadda si fiican noogu socdan waxaan rajaynaynaa kulankan kulamo soo socotaba inaa kan iyo mid ka fiicanba sameyno dadka aad u faraxsanaayeen waxaana rajaynayeen inaa wax kaleeto ka weyn sameyno waa markii ugu horreysa oo kulan noocan oo kale ay iskugu yimaadaan dhakhaatiirta soomaaliyeed ee dalkan fiinland ka howlgala iyo ardayda barata cilmiga caafimaadka waxayna tusaale wanaagsan u noqonayaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa xasan kaafi maxamed xalane warbaahinta qaranka soomaaliyeed helisingi fiinland
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa deeq raashiina u qeybiyey qoysas barakacayaal ah iyo kuwo kale oo ay haysato xaalado nololeed kuwaasi oo markaasi ku nool deegaano hoostaga degmada johar mar kale abuukar maxamed bacadle
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa u qeybiyey deeq mucaawanaha qoysas gaaraya kun qoys oo ku nool tuulooyinka moyko iyo kongo iyo tuulooyin ku teedsan qoysaskani deeqda la gaadhsiiyey ayaa isku jira barakacayaal iyo dad dhanyar ah iyo dad dhowaan duufaana guryahay ku noolaayeen ay ka burburiyeen deeqdani ayaa ka soo gaartay maamulka gobolka shabeellaha dhexe dowladda sacuudiga waana deeqdii ay ugu tala gashay dadka soomaaliyeed qayb ka mid ah oo lasoo gaarsiiyey gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdani ayaa ka mahad celiyey hirshabeellaha maamulka waa noo dadaaleen sacuudiga carabiga dhibaatadana hayso waa noo dadaaleen boqolkiiba boqol mahad allah siiya haddana ugu baahannahay reer koonka iyo reer mulkaan nahay wax dheeraad oo ugu baahan nahay duqa magaalada jowhar saalax mudde gacal iyo gudoomiyaha degmada jowhar cabdulqaadir cabdulla buurfuule ayaa ka mahad celiyay deeqdii wax koolka ahayd oo ay soo gaarsiisay boqortooyada sacuudiga qofkiiba qalab u- wax u- raashiin uu haysan kara maalmo ayaa loo qaybiyey oo ka timid sacuudi carabiya mamlakadaas ino- inooga timid Een, aad ayaan ugu bogaadinaynaa sacuudi carabiya waxaan leenahay khayr eh, khayra lakum shukran lakum iyada maanta waxaynu joognaa een, tuulada la yidhaahdo kongo tuuladaasoo ay ay isugu yimaadeen dad gaaraya ilaa iyo shan muxaafadood oo isugu jira sida konga iyo garaash iyo moyko iyo yabaal iyo daanyeri deeqdan raashinka waxay isugu jirtaa een, item fara badan oo isugu jira bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo cananaas iyo timir waxaynu ka helnay mamlakatu sacuudi arabiya boqortooyada hodanka aynu ka helnay kuwaasoo aan hadduu alla kuu roon yaan uga mahad celinayna dhammaan dadka joogana way uga mahad celinayna waxaan leenahay saciin allah subxaana watacaala fii talaawatikum almiisaan walxasanaad allena ilaahay wanaag ha idinka siiyo bedelkeedu khayr qaban waad helaysaan ugu dambayntii gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo goobta ka hadlay ayaa warbaahinta uga warramay dadka deeqdaani loogu talagalay alxamdulilah ilaahay ayaa mahadle oo maanta maaragtay noo suurtageliyey deeq ayna soo gaarsiiyeen dowladda sacuudiga boqortooyada sacuudiga inaan siinno dad een, degan tuulooyin dhowr tuulo ah oon kuna siinno maanta garaash meesha la yidhaahdo kongo ilaahay ayaana maaragtay noo fududeeyey ilaahay ayaana maaragtay noo fududeeyey maaragtay deeqdaas aan ku bixinay si nabadgelya dadka ay gaartada tiradooda waa u jeedin ilaa waxay noo keeneen maaragtay kun qoys raashin ayay noo keeneen aad iyo aad ayaan uga mahad celiyaynaa Een, guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inay maaragtay isgargaaraan is garab siiyaan maadaama ay abaar ay jirto abaartan waddanka ay ka wada dhacday laakiin haddana ga- guud ahaan ama gaar ahaan reer shabeellaha dhexe inay ayaga garab siiyaan hay-adaha ama dowladaha maaragtay deeqda bixiyeen waxaan ka rajahaynaa inay intaan iyo in ka badan inala soo gaari doonaan haddii ilaahay idaaco.
abukar maxamed bacadle raadiyo t v qaranka soomaaliyeed xarun goboleedka hirshabeelle jowhar
nalalka ku shaqeeya cadceedka ayaa laga hirgeliyey magaalada ama deegaanka godin labe oo ka tirsan gobolka galgaduud kaasi oo ay markaasi gacan ka geysatay dowladda norway xasan maxamed aboowe ayaa warkan inoo soo diray markii ugu horreysay magaalada godinlabe ee gobolka galgaduud waxaa laga hirgeliyey leyrarka ku shaqeeya ilayska cadceedda ee solar systemka waxaana mashruucan oo ay bixinayso dowladda norway fulinaya maamulka degmada godinlabe leyrarkan oo ka kooban soddon baallo ayaa qorshuhu yahay in laga taago hareeraha laamiga godinlabe dhex mara si habeenkii bulshadu ay iftiin u helaan gudoomiyaha magaalada godinlabe ee gobolka galgaduud cabdiyaare macalin qase oo maanta xiray baallihii ugu horreeyey ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay ku soo kordhi karaan leyrarkani bilicda iyo horumarka magaalada waxaan dhagax dhignay oo aan maaragtay bilownay suritaanka een, layrarka cadceedda ku shaqeeya baallihii koowaad ayaan taagnay saakay oo faa'iidadiisu aad iyo aad ay u ballaaran tahay muddo badanna ay sugayeen dadka reer godinlabe inay nasiib u yeeshaan ayaa maanta nasiib u yeelanay gudoomiye cabdiyaare ayaa sidoo kale sheegay in maamulka iyo bulshaduba ay ku dadaali doonaan sidii uu u guulaysan lahaa qorshaha leyrarka cadceedda ku shaqeeya loogu hirgelinayo godinlabe waxaan rabaa marka bulshada reer godinlabe wuxuu u baahan yahay mashruucaana ilaalin iyo maaragtay ka taxadar Een, inay bulshaduna ilaashan doonno haddaan reer godinlabe naha maamul iyo dadweyneba inaan xil iska saari doonno ayaan rajaynaynaa qaar ka mid ah bulshada godinlabe ayaa soo dhoweeyey dadaalada leyrarka iftiinka qorraxda ku shaqeeya loogu hirgelinayo godinlabe
Een, waxaan u sheegaynaa bulshada godinlabe ama maxaa tiraa dadka ku waddanka meesha hadda inta taaganba soolarkaani inuu qayb ka yahay nolosha degmada bulshada ku nool inuu ka qayb qaadanayo ee, ganacsiga ee, bilicda iyo quruxda magaalada inuu ka qayb qaadanayo ee, maxaa tiraa amniga iyo maxaa tirahdaa tuugada oo yaraanaysa marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay haddaan nahay dhallinyarada godinlabe kolley waan ku dadaali doonaa sidii arrintani aad iyo aad loogu manaaficsan lahay waxay kor u qaadaydaa ganacsiga degmada waxay kor u qaadaydaa xagga amniga iyo ka shaqayntiisa marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qashin qub noqday sida buuraha uu dusha ka maray afartan guri oo ku yaala duleydka caasimadda dalka sirlan ee colombo kooxaha badbaadada ciidamada dalka sirlanka ayaa qasho qubkan iyagoo weli baadigoobaya dadka ku hoos jira qashoqubka waxay kooxaha badbaadada ciidamada ka raadinayaan qashoqubkan dumay hoostiisa dadka ku hoos jira qashoqubkani dumay ayaa dhirarkiisu waxa uu gaarayaa sagaashan mitir qashoqubkani ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka soo rogmaday halkii ay yaaleen kadib markii roobab mihiigaan ah ay halkaasi ka da-een waxaana shilkaasi u dhacay xilli shacabka dalkaasi sirilanka ay u dabaaldegayaan maalinta dhaqanka sinlaha sinhala iyo weliba sanadka cusub ee dalkaasi baarlamanka dalka sirilanka ayaa dhowaan waxaa la horgeeyay warbixin muujinaysa in qashiqub dhan saddex iyo labaatan milyan oo tan oo yaalla deegaanka colonaba ay khatar caafimaad aada u daran ay ku hayaan shacabka dalkaasi sirilanka warki oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naginta